bsmi illaahi الرaxmaani الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala اllah wslama calaa nabiyina mxamedi wcala aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabu اlxamaa'ili wa tacliiqi الsayfi biاlcunuq baabu bayaani xukmi اlxamaa'ili seefta wixii la gelinaye ama galkii la gelinaye iyo xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay iyo watacliiqi sayfi seefta suritaankeeda bilcunuqi qoorta la surto labadaa arrimood xukunka kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay alxamaa'il waa jamcu xamiilatin wa hiya maa yuqalladu bihi sayf waxa seefta lagu garwaaxeydsadaa la dhahaa shayga markaa la gelinayo wa tacliiqi sayfi bilcunuq iyo seeftii oo markaa qoortii la surto xaggeedii ayb si uu si fududba markaa uu ula bixi karo qaala xadahanaa sulaymaan bnu xarbin wa huwa abu ayuub alwaashixiyu qaala xadahanaa xamaad bnu zayd can haabitin can anasin radia allahu canhu qaal kaana اnabiyu sala اllahu calayhi waalihi wasalama axsana annaasi nebigu wuxuu ahaa dadkan ugu wanaag badan waashjaca xagga akhlaaqda iyo khuluqa wa ashjaca annaasi dad midka ugu geesiyoon ayuu ahaa walaqad fazica ahlu lmadiinati reer madiine ayaa argagaxay leylatan habeen fakharajuu naxwa asawti codkii meeshii codkii argagaxa uu ka yimid xaggiisay u baxeen fastaqbalahum nabiyu sal ly slam nebiga ayaa ka hor yimid oo qaabilay waqad istabra'a iyadoo markaasi ahbaartii waqad istabra'a alkhabara isagoo khabarkii markaas soo xaqiiqsaday ay waqad xaqaqa alkhabara isagoo khabarkii iyo hadalkii soo hubsaday soo xaqiiqsaday wa huwa calaa farasin faras korkiis isagoo ku taagan liabi talxata ou lahaa curyin oo caddaysin ah waxba aan saarnayn marka korkiisa koore iyo yacni midna wa fii cunuqihi luquntiisana assayfu ay tahay seef ayb wahuwa yaquulu isagoo dhahaya marka lam turaacuu lam turaacuu ayb ay laa turaacuu laa turaacuu laidin argagax gelin maayo laidin argagax gelin maayo laa turaacuuna laa turaacuuna ayay u dhigantaha carabta marka laadii bimacnaa lam inay geliso ayaa la arkaa alcarabu mowqica lam inay laa geliso ayaa la arkaa ayb amase laa turaacu laa turaacu ha argagixinina yani ha argagixinina ha argagixinina inay tahay ayb uma qaala waxa uu yidhi wajadnaahu baxran wajadnaa waanu helnay hu faraskaani baxran ayaan helnay inuu khayr badan yahay oo yacnii faras aada u wanaagsan inuu yahay ow amase qaala waxa uu yidhi inahu la baxrun waa baxar buu yidhi faraskan bad ayb waa soo marnay xadiidkan maqsuudka musanifku waxaa weeyaan tarjamada uu ka leeyahay an yubayina ziya salafi fii aalati alxarbi aalada dagaalka sida ay salafku ugu labisan jireen inuu caddeeyo ayuu rabaa ayb iyo wamaa sabaqa isticmaaluhu fii zamani nabiy sal ly salam liyakuuna atyaba linafsi waanfaa lilbidcati ayb macnahaasoo marka uga dan leeyahay tarjamadii xadiidkuna waa ismudaabaqaynayaan seefta in la suray qoorti xaggeeda inuu markaa suray tarjamadana marka taasay cinwaankeedu uu ahaa baabu maa jaaa fii xilyati suyuufi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay jaaa ku yimid fii xilyati suyuufi seefaha qurxintooda qaala xadahanaa axmed bnu umaamah yaquulu laqad fataxa alfutuuxa guulihii waxaa furtay oo gaaray qowmun qolo maa kaanad aynan ahayn xilyatu suyuufihim seefahooda waxa ay ku qurxinayaan addahaba dahab ma aynan ahayn walalfidatana ma aynan ahayn inamaa kaana xilyatuhum seeftooda waxa ay ku qurxiyaan un waxa uu ahaa alcalaabiya ayuu ahaa maqaarka aan la megdaynin walaanuka rasaasta la dhalaaliyey walxadiida iyo bir yacnii wuxuu ka wadaa dadkan guulahan gaaray islaamka guul u horseedayo diintii faafiyey oo meel walba galay asxaabtii rasuulka iyo dadkii ka dambeeyey khayrka lahaa dad seefahooda dahab iyo fido ay ku xardhan tahay ma aynan ahayn oo dad waxay ahaayeen mutawaadiciin ah oo aan kibir iyo israaf badnayn seefahoodu waxay ku xardhanaayeen ama lagu qurxiyey harag iyo waxaas calaabi marka waa haragga weliba aan la megdaynin wa maqaar aan megdaysnayn marka qiimo weyn ma lahan dabcan al-aanukna waxaa weeyaan rasaasta la dhalaaliyey maadada rasaasta ee markaa la dhalaaliyey birta unbay la mid tahay iyo walxadiida iyo bir yacnii dadkan hadda wakhtigan uu hadlaya dabcan dadkii joogay waxaa muuqdo seefahoodu inay ku qurxi jireen dahab iyo waxaas ayb laakiin dadkan guulahan iyo khayrkan iyo wanaaggan soo hooyey dad seefahooda waxaas ay ku xardhan yihiin oo israaf iyo waxaa yacni maalka ku xadgudba ma aynan ahayne dad iska caadiya oo mutawaadiciin ah ayay ahaayeen ayb marka tarjamaduna maa jaa fii xilyati suyuuf ay min aljawaasi wa cadamihiba uga hadla inay bannaan tahay inaynan bannaanayn wixii marka israaf keenaya dama bannaana wixii laakiin aan israaf iyo lahayn in lagu qurxiyo seefaha dhib ma laha ayb baabun ay haada kani baabun baab weeyaan man callaqa qofkii ku xiray sayfahu seeftiisa bishajari geed qofkii surtay fi safari safar dhexdiisa cinda alqaa'ilati xilliga la nasanaya maalinta cad la hurdaayana ah agteeda yacnii qofka seeftiisu inuu geed suran karo isaguna uu geedkii hoos jiifan karo qaala xadaanaa haddii markaa aan laga cabsanaynin de cadow iyo waxaa inuu qaato markaas qaala xadaanaa abulyamaan wahuwa alxakamu bnu naafic qaala akhbaranaa shucaybun huwa bnu abi xamzata can الzuhriyi qaala xadaanii sinaanu bnu abi sinaanin اdu'aliy addu'alina waa la yidhaha addiilina waa la yidhaha sinaanu bnu abi sinaan addiili whuwa hiqat akhraja xadiidahu albukhaariyu wamuslim watirmidiyu wاnnasaa'iy ayb wa abuu salamata bnu cabdiraxmaan ana jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma akhbarahu annahu gazaa maca rasuuli llahi sal ly slam nebigu la duulay qibala najdi najdi xaggeeda falamaa qafala rasuulu llahi sal ly salam nebigu markuu soo noqday qafala macahu waa la soo laabtay jaabir faadrakathm waxaa haleeshay alqaa'ilatu qayluuladii hurdadii maalintii la seexanayey baa waxay ku heshay fii waadin dooxo kahiiri alcidaahi geedaheeda waaweyn ay qodxo leeyihiin alcidaah waxaa la yidhaha geed kasta oo weyn qodaxna lahaa la yidhaha alcidaah kullu shajarin yacdumu walahu shawkun geed kastaoo weyn oo qodxo leh ayaa la yidhaha cidaah marka wuxuu yidhi waadi marka dooxo geedo waaweyn oo qodax leh ayay qayluuladu ku haleeshay fanazla rasuulu llahi sal l salam nebigu waa degey watafaraqa annaasu dadkiina way kala tagtageen yastadiluuna iyagoo harsanayo bishajari geedaha iyagoo harka raadinayaan fanazla rasuulu llahi sal l salama nebigu waa soo degay taxta shajaratin geed hoosteed ayuu degey wa callaqa bihaa sayfahu geedkiibuu seeftiisii surtay maxalushaahidka meeshaan waay wa nimnaa waan seexannay nawmatan halmar seexasho fa idaa rasuulu llahi sal l salama waaba nebiga isaga oo yadcuunaa noo yeeraayo wa idaa cindahu agtiisa waaba isagoo uu yahay acraabiyun nin reer baadiye ah acraabigaasna waxaa la dhihi jira khawratu bnu lxaarif kitaabu lmaqaazi ayuu ku keeni doonaa imaamu lbukhaari faqaala waxa uu yidhi inna haada midkaani ikhtarata calaya korkayga ayuu ku siibtay sayfii seefteeda ayuu ku siibtay wa ana naa'imun anoo hurdo fastayqadtu waan toosay wa huwa fii yadihi seefka isagoo uu gacantiisa ku jiro saltan masluutan mid la gal siibay marka saltan waa masder masdernimona waa lagu nasbi karaa waxaa kaloo ku bannaan masder in laga laqbeeyo isim mafcuul oo macnuhu markaa uu noqdo seeftii buu siibtay wahuwa fii yadihi walxaal huwa seefkuna fii yadihi gacantiisa uu ku sugan yahay saltan masluutan xaal uu yahay mid la siibtayna seeftii oo galka laga qaatay fa qaala waxa uu yidhi man yamnacuka minii ninkii reebaadiyaha nebigu wuxuu ku leeyahay yaa iga kaa celinaya xaalad marka aad u daran fa qultu waxaan idhi buu yidhi marka allaah ilaahay baa iga kaa reebaya alaaan saddex jeer baan saas idhi walam yucaaqibhu ma ciqaabin wajalasa waana iska fariistay marka xadiidka ikhtisaara ku jiro waxay tahay ninkii seefkii baa ka dhacay nebigii baa qaatay markaasuu yidhi man yamnacuka minii adigana hadday iga kaa reebaayo markaasuu ninkii wuxuu yidhi kun khayra aakhidin seeftaan nin qaatay ninka ugu fiican noqo yanii nin fiican noqo way markaasuu nebiga iska sii daay orad iska tegay uu iska tegey marka macalushaahidka marka seeftiiba uu nebiga wuxuu surtay geedka korkiisa marka waa in la suran karo oo ay bannaan tahay haddii laakiin de markaas yacni waa bannaan tahay in la surto haddii laga aamin yahay de markaasna nebigu waxaa muuqata inuu ka aamin ahaa cadow iyo waxaa sababtoo ah saxaabadiisiibuu ku dhex jiraa ayb laakiin haddii laysleeyahay cadowga amau ku gaadaa iyo meel cadowgii uu ka agdhow yahay de markaas aayaddiibaa waxay leedahay wada aladiina kafaruu low takfuluuna can aslixatikum wa amticatikum fayamiiluuna calaykum maylatan waaxida oo markaa in la qaataa marka aad muhiim u noqonaysa markabaabun ay hada kani baabun baab weeye baabu lubsi lbaydati koofi biraadka labisashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay albayda waa dharka yacni koofida birta ah ee madaxa la gashto ee waranka iyo waxa uu qofka isaga ilaaliyo qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslama wahuwa alqacnabiyu qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu abi xaasim ayb xadiidkii horena waxaa laga qaadanaa nebiga kalsoonida uu ilaahay ku qabay siday u weyneyd waxaa kaloo laga qaadanayaa nebigu sal l slam dabci wanaagiisa ninkii markuu ka qaatay seeftii ee uu yidhi kun khayra aakhidin waa iska daayay rasuulka sal l slam isagoo markaa dili karo oo gacanta ugu jiro baabu lubsi lbaydati baydadii labisashadeeda xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa cabdulaahi bnu maslama qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu abi xaasim can abiihi can sahlin radia allaahu canhu anahu su'ila can jurxi nabiy sal l salam nebiga dhaawiciisa ayaa laga su'aalay yowma uxudin maalintii uxud faqaala waxa uu yidhi jurixa wajhu nabiyi sal l salam nebiga wejigiisaa la dhaawacay wa kusirad waxaa la jebiyey rabaaciyatuhu dhoolkiisi ayaa la jebiyey iliga miciga ku xigo ayaa nebiga laga jebiyey wahushimad waxaa lagu burburiyey wahushimad waxaa la burburiyey albaydatu koofi biraadkiina calaa ra'sihi madaxiisa lagu burburiyey ama madaxiisa korkiisa xaal ay tahay ayaa la burburiyey oo la jejebiyey fa kaanat faatimatu calayha asalaam faatima waxay ahayd tagsilu dama inay dhiigga dhaqaysay wa caliyunna yumsiku calina uu qabanayay falamaa ra'at markay aragtay ana dama dhiiggu laa yartaddu inuusan ceshmaynin ilaa kahratan inuu soo badanayo maahani laakin yakuru kahratan akhadat xasiiran ayay qaadatay darin caw ka samaysan fa axraqathu way gubtay xataa saara ilaa uu ka noqday ramaadan dambas uma alsaqathu way dhejisay meeshii bay ku dhejisay fastamsaka damu dhiiggii marka waa ceshmay oo waa joogsaday tarjamadii xadiidku marka mudaabaqadoodu waa daahir oo nebigu inuu baydo xirtay koofi biraad inuu xirtay koofi biraadkaana marka ma keenayso oo ama yacni ma keenayso tawakul la-aan hore waxaan u sheegnay tawakulka waxaa la yidhaahdaa ilaahay oo lagu kalsoonaado iyadoo haddana asbaabtiina la qaadanayo la samaynayo alictimaadu cala allaahi maca akhdi alasbaab marka asbaabta iyada laftirkeedaaba lays amrayba yaa ayuha aladiina aamanuu khuduu xidirakum buu ilaahay yidhi mu'miniinay digtoonidiinna qaba laakiin waxaa la diidayaa in asbaabta laysku halleeyo bis ruuxu inuu ilaahay intuu ka tago asbaab keliya uun oo isku halleeyo taas waay midda la diidayo ee asbaabta adoon isku hallaynaynin oo alle isku hallaynayo haddana haddaad asbaabtii qaadato sida ugu fiican oo afdalu lmutawakiliin cala allaahi uu sameeyey nebi moxamed saas ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yara qofkaan arkin kasra silaaxi hubka jebintiisa cinda almowti geerida agteeda qofkii aan ra'iyeynin ama aan arkin dhimashada agteeda inuu hubka jebiyo tarjamada marka wuxuu ka wataa baa layidhi jaahiliyada ayaa iyagu waxay yaqaaneen hubka inay jebiyaan faraska ay ku dagaalamaan inay faylagooyaan idaa maata ra'iisu fiihim ninka madaxda u ah haddii uu dhexdooda dhinto isagoo dagaalkii ku jira ninkii taliyaha markuu dhinto waa goy jireen faylahay ka jari jireen fardaha silaax iyo hubkana waa burburin jireen oo waa jejebin jireen waxaa kaloo ay dhici kartaa marka in loo jeeda meeshan tarjamada ay tahay jaahiliyada iyagu sidaaba ha yeelaane qofku marka uu isleeyaha dee hubkii amaa lagaa qabsadaa gaadiidkii amaa lagaa qabsadaa faraskan hadhow adiga lagugula dagaalamaa inuu burburiyo oo uu markaa faraskii afarta faylood uu ka jebiyo ka googooyo si aan markaasi cadowgu uunan u isticmaalin hubkii inuu gubo ama uu burburiyo arrintaas siday tahay addaahir marka waxaa muuqato bukhaari sida uu ku tegay tarjamada ku cad ee xadiidkana uu keenayana laga garanayo taasi in aan la samaynin inay tahay nacam oo yacni arrinkaa isagaa marka in arrin fiican inuunan ahayn laakiin jacfar bnu abi aalib sidaasuu sameeyey isaga markii uu geeri xaqiiqsaday ayuu wuxuu sameeyey inuu faraskiisii ayuu faylo gooyey wixii kalena hub iyana waa baabi'iyey sidaas marka waxaa laleeyahay marka ijtihaadkiisa ayuu saa ku sameeyey isaga ibnu xajar isaga wuxuu leeyahay mafsado la malaynaayo iyo mafsado muxaqaq ah ayaa iska hor timid meeshan mafsadada la malaynaayo waxay tahay hubka faraskaani iyo hubkaani in cadow intou qaato cadowgii muslimka kula soo dagaalamo inay dhacayso waa la malaynaa mala mala qaalib ah waay taas iyada laakiin shaygan marka la burburinaayo inuu baaba-ayo malada mala meeshaasi ma aha taas marka adiga faraska inaad faylo goynayso waa ifsaad muxaqaq ah soo maaha nacam marka wuxuu leey ifsaad muxaqaqa iyo ifsaad yacni ama fasaad madnuun oo la malaynayo ee waxaa la hormarinayo oo layska ilaalinaya midka muxaqaqa ah buu leeyahy nacam waxba marka faraskaas la taaban maayo nacam ayb oo baabun man lam yara kasra silaaxi cinda almowt jacfar qisadiisana waxaa lagu xambaaraa ijtihaadkiisu inuu ahaa ayb adu marka kolley masaladu ijtihaadkama tagana qaala xadaanaa camru bnu cabaas qaala xadaa marka maslaxa iyo mafsado un markaas in masale un maslaxa iyo mafsado ukhuduucaysa qaala xadaanaa camru bnu cabaas qaala xadaanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdi can sufyaana can abi isxaaq can camr bni alxaaris qaala maa taraka anabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabiga kama tegin ilaa silaaxa huubkiisa wa baqlatan iyo baqal baydaaa cad iyo wa ardan dhul bikhaybara khaybar dhexdeeda ahayd jacalahaa sadaqatan sadaqo u ka dhigay marka nebigu maadaama uu hub ka tegey markuu dhimanayo hubkiisa ma baabi'inin marka inaan la baabi'inayninay ku tusay marka isagoo halkaas meesha saasu ka wataao ibnu xajar wuxuu yihi walaslu cadamu jawaazi itlaafi ilmaal ayb liannahu yafcalu shayan muxaqaqan fii amrin gayri muxaqaqin shay muxaqaq uu samaynayaa oo wixiibuu hallaynayaa ou itlaaf muxaqaqa ayuu samaynaya wuxuu rabaa marka inuu ku difaaco itlaaf oo madnuun ahoo mala iyo oo ku jiro ayb baabu tafaruqi اnnaasi can اlimaami cinda alqaa'ilati wاlistidlaali bاshajari baabu bayaani xukmi tafaruqi اnnaasi dadka kala tagooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay can ilimaami imaamka ay ka kala tagtagaan cinda alqaa'ilati hurdada agteeda qayluulada walistidlaali harsasho bishajari geedaha la harsado qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucayb can izuhriyi qaala xadaanii sinaanu bnu abi sinaan wa abuu salamata ana jaabiran ahbarahu qala xadaana qala alimaamu albukhaariyu xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa ibraahimu bnu sacdin qaala akhbarana bnu shihaab can sinaani bni abi sinaan addu'aliy ana jaabira bna cabdillaahi radia allahu canhuma akhbarahu anahu hazaa maca anabiyi sal l slam faadrakathm alqaa'ilatu fii waadin kathiiri alcidaahi fatafaraqa annaasu fi alcidaahi yastadiluuna bishajar fanazla اnabiyu sal l slam taxta shajaratin facallaqa biha sayfahu uma naama faاstayqada wacindahu rajulu wahuwa laa yashcuru bihi isagoon dareemaynin faqaala nabiyu sal l salam ina hada اkhtarada sayfii midkaani seefteydii buu la baxay faqaala faman yamnacuka yaa iga kaa reebayo qultu allah fashaama asayfa seeftii ayuu markaa riday fahaa huwa daa waa kan isagii jaalisun fadhiyo uma lam yucaaqibhu nebiga ma ciqaabin xadiidkan kii hadda aan soo marnay tarjamadii hadda aan ku soo marnay bukhaari wuxuu u tarjamaystay seefta in geed la suran karo fiqigaas oo xadiidka markii hore u keenay markaana wuxuu u keenay imaamkii ama ninkii amiirka ahaa dadku inay marka la nasanayo la hurdaayo iyo ay ku kala tegtegi karaan geedaha oo lababa geed saddex qofood geed saddex kale geed mid kale meel kale inay ugaga kala tegtegi karaan taas inay bannaan tahay ayuu meeshaan u keensaday baabu maa qiila fi rimaaxi baabu bayaani maa kii caddayntiisiibuu u baab yahay qiila la yidhi fi rimaaxi warmaha wixii laga yidhi xukunkooda warmaha rimaax waa jamcu rumxin wayudkaru can ibni cumara can اnabiyi sala اllahu alayh waali wasalam waxaa laga sheegay ibni cumar nebiga isagoo ka warinayo jucila risqii risqigayga waxaa laga yeelay taxta dilli rumxii warankayga hooskiisa hoostiisa wa jucila adillatu dulli waxaa la yeelay iyo wasagaaru iyoiyo yacnii yaraan ama dulli sagaar marka khaasatan jizye in laga qaaday iyo waxaas a calaa man ayaa qof ayaa korkiisa la yeelay khaalafa amrii amarkayga khilaafo meesha marka waxaa laga qaadanaya dee nebiga kasab dadka waxa ay kasbadaan waxa ugu khayrka badan waa wixii haniimada lagu kasbado taxta dilli rumxi qofka wuxuu ku helo ayaa kasabka ugu khayr badan leanna nebiga sal alla ly salam ilaahay ma u dooraayo ilaa waxa wax ugu wanaagsan kasab midka ugu fiican ayuu nebigiisa u doorayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka nebiga waxaa loo dooray inuu kasab u noqdo waxaan markaa yacnii intuu cadowgiisa la dagaalamo ee uu haniimaysto haniimadaas marka xalaal baa ilaahay uga dhigay iyadaasaa nebigu uu u dooray iyadaana afdalulmakaasib ah culammada qaar saasay dheheen waranka marka maxaa gaar loogu sheegaa marka jucila risqii taxta dilli rumxi maxaa loo dhihi waaya taxta dilli sayfi seeftaba ilaa waa lagu dagaalamaayo waranka culammada waxay yidhahdeen caadadii carabta markaas jirtaa waxay ahayd calamada iyo kale calanka ay ku dagaalamayaan iyo astaantooda iyaga warankay suri jireen afkiisa marka waranku meesha uu gaaro ayaa qoladaas marka ay gaartay meel allaale meeshii waranku uu gaaro calaamadii baa taalla marka macnaheedu marka waxay tahay yani meeshaas waa gaar xukunkiisiyaa gaaray waranka isaga si gaara waxaa loogu sheegay intaas waay oo ilaa seeftaba gargaarka waa lagu gargaarsadaa ayb qaala xadaana cabdulaahi bni yuusuf qaala akhbaranaa malikun can abinadr mowla cumara bni cubaydillaahi can naaficin mowla abi qataadata alansaariyi can abi qataadata radia allahu canhu annahu kaana maca rasuuli illahi sal slama nebiga maciisu ahaa xataa idaa kaana bibacdi ariiqi makkata markuu ahaa maka dariiqeeda qaarani qaarkood markii uu ku sugnaa oo ilaa uu ugaga sugnaaday takhallafa xataa idaa kaana bibacdi ariiqi makkata jidka yacnii maka loo aado wax ka mida ama qeyb ka mida markuu ahaa takhallafa maca asxaabin wuu haray dib ayuu u haray asxaab macooda lahu isagu u sugnaadeenoo muxrimiina xarman wa huwa abuu qataadana hayru muxrimin midaan xarmanayn u ahaa fa ra'aa ximaaran dameer ayuu arkay waxshiyan dameer farow fastawaa calaa farasihi faraskiisuu ka sara maray marka korka uga dhacay fa sa'ala asxaabahu asxaabtiisii buu su'aalay an yunaawiluuhu inay u dhiibaan sawdahu jadalkiisii fa abow way diideen fa sa'alahum rumxahu warankiisii buu su'aashay fa abow way diideen fa akhadahu waa qaaday uma shadda cala alximaari dameerkii ayuu markaa buriyey uma shadda wuxuu u tallaabsaday cala alximaari dameerka korkiisuu u tallaabsaday xaggiisa waa eriyey faqatalahu waa dilay marka faakala minhu bacdu asxaabi nabiy sal l slam nebiga asxaabtiisa qaar ka mida ka cuneen dameer farowgaas wa abaa bacdun qaarna way diideen falamaa adrakuu rasuula allahi sal l salam nebiga markay soo haleeleen sa'aluuhu can dalika arrinkaa bay wax ka su'aaleen qaala waxa uu yidhi innamaa hiya tucmatun waa cunto acamakumuuha allaahu ilaahay uu idinku quudiyey oo ilaahay subxaana wa tacaala uu idinku quudiyey xadiidkan marka kitaab ulxaj baan kusoo marnay maxalushaahidkaas hadda waxaa weeyaan fasa'alahum rumxahu warankiisii buu su'aalay maa qiila fi rimaax tarjamada saasay ahayd wacan zayd bni aslam can caطaaءi bni yasaar can abi qataadata fi lximaari اlwaxshiyi mihlu xadiidi abi nadr qaala hal macakum min laxmihi shayun hilibkiisa wax ma ka wadataan ibnu xajar wuxuu yihi wafi lxadiidi ishaarat ilaa fadli rumxi xadiidka waxaa laga qaadanayaa waranka fadligiisa wa ilaa xilli alghanaa'imi hanaaimta xalaalnimadeeda lihadihi lummati loo xalaaleeyey fakuluu mima hanimtum xalaalan ayiban u ilaah yiri wa ilaa ana risqa anabiy sal l salama jucila fiiha nebiga risqigiisana waxaa laga dhigay haniimadaas laa fii gayriha min almakaasib walihada qaala bacdu alculamaa annaha afdal lmakaasibi wاlmuraadu bاsagaari wa huwa bifatxi اlmuhmalati wa bilmucjamati badlu اljizyati wafii qowlihi taxta dili rumxi ishaaratun ilaa ana dilahu mamduudun ilaa abadi alaabaad weligii inuu hooskiisaas uu soconayo waalxikmatu fi liqtisaari calaa dikri rumxi duuna gayrihi min aalaati alxarbi kaasayfi ana caadatahum jarad bijacli alraayaati fii atraafi rumxi falama kaana dilu rumxi asbaqa kaana nisbat risqi ilayhi alyaqa marka mar allaale marka waranka darafkiisu ou dheeraado meel dheer kulamaa uu gaaro kulamaa risqigii waasac uu noqonayo ile dhul horle buu qabanayaa soo maha baabu maa qiila fii dirci اnabiyi sal l slama wاlqamiisi fi اlxarbi baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay qiila la yidhi fii dirci اnabiyi nebiga camburbireedkiisa laga yidhi sal l slam wاlqamiisi iyo qamiiska fi lxarbi xarbada dhexdeeda waqaala nabiyu sal l slam amaa khaalidun khaalid faqad ixtabasa wou xabisay waa waqfay adraacahu duruucdiisa fii sabiililahi buu ku waqfay ilaahay jidkiisa jihaadkii buu ku waqfay xadiidkan marka kitaabu zakaad ayaan kusoo marnay oo nebigu waa kii uu yidhi amaa khaalidun fainakum tadlimuuna khaalidan fainahu qad ixtabasa adraacahu fi sabiili wa actudahu fii sabiili illah qala xadaana mxamed bn اlmuhana wahuwa abu muusa zamin qaala xadaana cabdulwahaab wahuwa cabdulwahaabi bni cabdilmajiid aلthaqafiy qala xadaana khalidu can cikrimata can ibni cabaasi radi allahu canhuma qaal qaala اnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu waxa uu yihi wahuwa fii qubatin isagoo markaas yani qubad hoosteed ku jira allaahumma inii anshuduka allaahuma yaa allaahu allow innii aniga anshuduka waxaan kaa dalbayaa cahdaka ballankaaga iyo wa wacdaka iyo yabohaaga anshuduka marka nashada iyo anshada nashada marka la yidhaha dalabahu anshadana waxaa weeyaan sa'la billaah ilaahay buu wax ku weydiistay allaahuma inii anshuduka cahdaka wa wacdaka waa ficil hulaatiya markaa allaahuma yaa allaahu allow in shita haddaad doonto lam tucbad bacda alyowm maanta kadib lagu caabudi maayo yacnii haddaad intaan layso oo intaanoo muslimiina ay la-daan oy dhintaan dhulka korkiisa ma lagugu caabudayo marka dadka markaas muslimiinta ah dad yarayba ahaayeen waa dadkadad aada u yaray ahay fa akhada abuu bakrin biyadihi abuubakr gacantiisii ayuu qabtay ayuu ku qabtay fa qaala waxa uu yidhi xasbuka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay intaan kugu filan faqad alxaxta waad ku celcelisay calaa rabbika rabbiga wa huwa nebiguna fi dirci dircigiisa uu ku sugan yahay camburbireedkiisa uu wato fakharaja waa soo baxay wahuwa yaquulu isagoo dhahayo sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna addubur bal isaacatu mawciduhum wasaacatu adhaa waamar ayb meeshaan marka ayb imaamu alkhaaabi wuxuu yidhaahdaa nebiga calayhi salaam waxaa ka muuqata hadda qisadan daahirkeeda rasuulkeena inuu maanta dhan alla barigii uu ku dheeraaday abuubakarna markaa uu yidhi kugu filan intaan rabbigaa waa ku celcelisay rabbigaa waa kuu gargaarayaa yani meeshan qofku wuxuu ismoodsiin karaa abuubakar inuu iqo badan ilaahay ku qabo rasuulkiina markaas yacnii inuu ka iqo badan yahay oo ka kalsooni badan yahay le nebigiina wuxuu ku celcelinayaa allabari gacmihii baa u taagan abuubakarna marka wuxuu leeya waa kugu filan tahay rabbigaana waa kuu gargaarayaa iska iska jooji bis marka waxaa dadka qaar ay u qaadan karaan uu yidhi khadaabi in abuubakarba uu nebigii kaga kalsooni badan yahay ilaahay sidaasna ma aha saxna ma noqon kartaba ishkaalkaas marka culimmadu waxay ku daaweeyeen nebigu wuxuu sidaa rabbigiisu waa ku kalsoonaa inuu u gargaarayana waa ogaay waana hubay nebiga sal l salam laakiin asxaabtiisa ayuu qalbiga u dejinayay marka asxaabtu markay arkaan nebigiioo aad ilaahay u baryaayo kulamaa ducada ou badiyo iyaguna ay ogyihiin ducadiisa in la aqbalayo kalsooni baa gelayso laakiin isaga kalsoonida waaba qabayba nebiga caleyh isalaatu wasalaam khadaabi marka meeshaas sidaas ku jawaabay qaala xadaanaa muxamed bnu kaiir qaala akhbaranaa sufyaan mar nebigana wax ilaahay kaga kalsooni badnaa ma jirin saxaabada iyagaaba waxay leeyihiin marka ayna xaalku uuna ciriiriyo oo dhibaata marka la dagaalamayo dhib iyo dhib iyo markaa uu yimaado gees walba uu ka yimaado kunaa nataqii binabiyi sal l slam nebigan ayaan ku gamban jirnay isaga gadaashiisaan mari jirnay marka rasuulka yani kaana ashjaca annaas wa kaana axsana annaas qala xadaanaa mxamed bnu kahiir qaala akhbaranaa sufyaan can alacmash can abi hurayrata can اlswad can caaishata radia allahu canha qaalat tuwufiya rasuulu اllahi sala اllahu alayh wali wasalam nebigii baa waa la oofsaday wa dircuhu dircigiisana marhuunatun uu yahay mid la rahan dhigay cinda yahuudiyin yahuudi agtiisa bialaaiina saacan min shaciirin soddon yani suus oo shaciir loogu rahan dhigay وqاla yعlى xadaثna الأcmش dirc min xadiid وqاla mclى xadaثna cabdالwاxid can الأcmش وqاala rahanahu dirca min xadiidin maahaahidka marka nebigu inuu dirci lahaabaa meeshan lagu sheega qala xadaثna muسى بن ismاعiil whuw abu سلمة التbudkiyu qala xadaثna وhayb qال xadaثna بن طاawوس عن أbيه عن أbي هuريرaةa رaضي الله عنه عن النبي صلى اه عل وسلم qاal mثل البkيili bkiilka tusaalihiisa والمتصدqi iyo midka wax sadqaysanayo maثlu rajulayni laba nin tusaalahood oo kale calayhimaa jubbataani korkoodu laba jubbadood ay yihiin min xadiidin oo bir ah qad iطarat ay dhibaato gelisay qad idarat yacnii labadaa jubba markaa ay dhibaato geliyeen eydiyahumaa gacmahooda ilaa taraaqiihimaa kalxamahooda ay u dhibaato geliyeen xaggooda ciriiri yani waxaa laga wadaa kinaaya cani diiq waa ciriiriga laba jubbo oo ciriiri badan oo gacmahooduba marka ay ku jiraan kalxamuhu ay saas ugu saaran yihiin fakulamaa hama almutasadiqu mar walbo ou hamiye ninka wax sadaqaysanaya bisadaqatihi sadaqadiisa itasacat calayhi korkiisay ku waasac noqonaysaa xataa tucafiya ilaa ay ka tirtirto aharahu raadkiisa marka goormay raadka tirtiraysaana waa markay isaga dhanba ka hoos marto oo jirkiisii oo dhan intay qariso weliba ay dhulka sii jiido markaasaa raadkiisu ay tiree soo maaha waxaa laga wadaa marka siday mar allaala markuu sadaqo la baxo waa fidsamee waa fidsamee ilaa marka dambe ay dhulkaba jiida wa kulamaa hama albakiilu mar walbo bakiilku uu ku hamiyey bisadaqati sadaqo inqabadat sadaqo inuu bixiyey isaga ku hamin maayey inuu ceshto ayuu ku rabaa inqabadat waa isku soo ururaysaa waxaa isku soo ururaya kullu xalqatin galuus kasto ama yacni xalqad kasto ilig kasta yani ilaa saaxibatihaa saaxiibadeeda ta kale ayay markaasi ay ku qabsamaysaa yani waxaa laga wadaa markaa tii hore awal waasacay noqonaysa soo maha hadda yacnii ilig kastaa iligii kale ayuu ku dhegaya waa isqabsanaya de mar hadday isqabsatana markaa ma fidsamayso wataqallasad calayhi korkiisa ayay marka iskugu soo ururaysaa wataqallasad way ururaysaa caleyhi korkiisay ku ururaysaa waindamat yadaahu labadiisa gacmood ilaa taraaqiihi ayay markaas yani u dunmayaan fasamica anabiya sala allahu alayh waali wasalam yaquulu nebiguu maqlay isagoo dhahayo fayajtahidu wuxuu ku dadaalayaa an yuwasicahaa inuu waasiciyo falaa tatasicu ma waasic noqonayso maalushaahidkade marka jubbadiiba wuxuu ku shabahayaa dircigii oo kale baabu ljubbati fi safari walxarbi baabu bayaani lubsi ljubbati jubbada labisashadeeda xukunka kusoo aroora cadayntiisiibuu u baab yahay fi safari safar dhexdiisa lagu labisto walxarbi iyo dagaalka dhexdiisa jubbada ada dagaalka dhexdiisa iyada waxaa weeyaan dee qofkii jubbada oo kale iyo waxyaabahaas markuu wato waa qof urursan qof urursan waay wax ka dhacdhacaya ee markaas ma wato dagaalka iyo marka iyada waa ku wanaagsan tahay qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa cabdulwaaxid qaala xadaana alacmash can abi duxaa muslimin huwa bnu subayx can masruuqin qaal xadaanii lmugiiraةu bnu shucbata qaal indalaqa rasuulu llahi sal l slam nabigaa tegay lixaajatihi buu u tegey xaajadiisii dan uu leeyahay ayuu u baxay uma aqbala waa soo jeestay fatalaqaytuhu bimaa'in biyo ayaan kala hortegey wa calayhi jubbatun isagoo jubbad wata shaamiyatun meesha shaam xaggeeda laga keeno meesha marka waxaa laga qaadana jubbada maadaama nebigu uu labistay dhar ay gaaladu sameeyaan waa la labisan karaan dhib inayna lahayn waxaa kaloo laga qaadanayaa jubbadu iyadu markaa in nebigu tashabuh iyo waxaas uunan ka feerinin xaggeeda wixii laakiin tashabuh leh oo gaalada iyaga khaas u ah oo markii la arkaba iyaga uu la sawiranayo oo maanka iyo dihnigu uu soo gelayo kuwaas waa laga dheeraanayaa waman tashabaha biqowmin fa huwa minhum ayuu gelaa cumarna waa ki yidhi iyaakum waziya alcajam iyo iyaakum waradaanat alacaajim iyo waa kii dhihi jiray iska ilaaliya habdhareedka inaad yacnii u labisataan ama muuqaalkiina uu noqdo acaajimta muuqaalkoodaoo kale mar kalena wuxuu yidhi iyaakum waradaanat alacaajim luqadaha ajaanibka acaajimta iska ilaaliya haddii marka qof walba luqadii ajnebiga uu barto qof kasto uu barto meeshaas de waxaa sahlanaanayso dhaqankii ajaanibkaas inuu usoo gudbo dadka ile luqadu dhaqan ay wadataa buuggan marka la baranaayo ninka luqadaas iskale dhaqankiisa unbaa ku qoran ee dhaqankaagii adiga kuma dhigna geel iyo lo iyo ari laga sheekayn maayo ingiriis marka la baranayo waxaa laga sheekaynaa waa biir iyo waxaasaa laga sheekaynaa iyo wine geel iyo caano geel iyo waxaas laga hadli maayo adi dhaqankaagi luqadii maahan dhaqanka luqadan ninka iskale dhaqankiisa unbaa ku laaban haddaba waa xaaraan in la bartana kama wada laakiin barashadeedu in la bartaa waxay u noqonaya un inta maslaxo ah ee ku jirtaa markaas in la barto dadkoo dhan marka inay laakiin muslimkaoo dhan inay wada bartaan marnaba ma fiicna wixii uun marka maslaxo ku qabsan karo muslimkana ugu qaban karo oo iyaga dhaqankoodana ilaashan karo diinkoodana wax ka yaqaano kuwayaalkaasoo kale marka in loo daayo dadkan kalena marka inaan iyadu markaa yacnii haddii ni qof walba uu barta dhaqankii baa halaabayo ama fasaadayo banaan qolo walba marka haddaad fiiriso waxay ku dadaalaysaa un mar walbana waxbarashada iyo macalinka suluugiisa iyo dhaqanka ardayga waa isa saame waa isku xiran yihiin qolo walbo adiga cadow kugu ah waxay ku dadaala inay dhan waxbarasho kaa soo gashan mar walbana waxay ka xun tahay waxbarashadaadu inaad u ahaato adiga yacni inaad xor u ahaato waxbarashadaada ma jeclan leanna maxaa yeeley inta aan seef iyo hub lagu dagaalamin iyo madaafiic waxaa ka horeeya dagaal qalbi aha ka horeeya nacam iyo dagaal maskaxeedaa ka horeeya marka maskaxda lagaala dagaalamo waa sahlan tahay in lagaala dagaalamo jasadka iyo jismiga nacam marka aakhir ramaqaad moodaa marka inaan isaga dhex jirna dad mar hore lala soo dagaalay lala dagaalay lala dagaalay intii un ilaahay nagu badbaadiyey maahane dad noocaasaan iska nahay marka dambe de aakhir ramaqaad moodaa marka laakiin ilaahay diinkiisa isaga isaga ilaashanaayo ninkii sabab u noqdana de waa fiican yahay oo diinka alla ilaaliyo laakiin qofku waxbarashada iyo yacni luqaa iyo yacnii habdhaqameedka inuu ilaaliyo aaday daruuri u tahay oo uu ka ilaashado dadkaas ajnebiga markii ugu horreysay madaaris ajnabiya laga furo caalamulislaami afartamaadkii meelahaasay ahdaan u malaynaya lubnaana lagu bilaabay culammada islaamka kulli waa ka qayliyeen kuwii eshiya joogay culamaaulhindi iyo culamaa bakistan iyo culimmadii masar joogtay ashar iyo culimmadii xijaaz iyo xarameynka iyo dhulkaas joogeen iyo kulligood waa ka qayliyeen bal qaar baa waxay gaarsiiyeen kufri inay tahay qofka inuu ilmihiisa u dirsado madaaristaas ajaanibka inay la mid tahay madaahibtooda iyo waxa iyagu ay aaminsan yihiin in la baran karaa inay bannaan tahay inaad takhriirinaysa ay u dhigantaa arrinkaas marka arrin fudud ma aha ninkaan markaad u dirto cunug toddoba sano jiro ama siddeed sano jiro ii tarbiyey aad tiraa isaguna uu gaal yahay muxuu ku tarbiyeynaa marka waxuu isagu yaqaano ku tarbiyeynaa hadhow marka haddaad tiraa cunuggii gaalnimaa la baray iyo kanaa la baray adaa geeyey adigaana mas-uul ka ah adaana laga yaabaa inaad marka dembiga weynba aada ku yeelato waxaa laga yaabaa waxaas inta kasoo tagna waagii hore iyagaa wareegi jiray mishanka waagii hore iyagaa wareegi jiray oo dadka inay xareeyaan isku dayi jiray hadda laakiin annagaa wareegeynan halkan fii cuqri daarina annagaa wareegeyna oo lacag ogol ayb waxaa laleeya laba kun oo dollar saddex kun oo dollar waa dhiibayaa io xaray cunugan kolleejo iigu jiraa yaa yaa wax u dhigo yaa xaraystay ma oga nacam xataa kuwa islaamnimada yaan wax ku gargaaraynaa dhahayo nafsuhum baatiniye iyo waxaa ku jirta wax jinni dad baatiniye ah oo laga yaabo idinku inaydnan markaas yacnii dareen aydnan u lahayn ama aydnan ogeyn laakiin qofkii iyo dadkaas arkay ama wax un ka og wou yaqaanaa meesha ay ku xiran yihiin iyo meelahay ku daaban yihiin nacam waa baatiniya baxti ah w nacam ayb waxaana laga yaabaa bacda sanawaad in la arko nacam oo baatiniyadaas iyo caqaa'idkaas foosha xun bacda sanawaad inay dadkeennu arkaan nas'al ullahi salaama nacam ayb qof walba marka haddaad ilaasho weysa adiga diinkaaga iyo islaamnimada qalbigaaga ku jirto cid ku ilaalinaysa male haddaad adiga ilaasho weyso adi unbay ku dhibeen adduunyaduna waa un dhowr beri waay ninna kama shaqayso weynin adduunyada ninka xataa hadduusan wax baranin wuu shaqaysan karaa kam min annaas oo iskool iyo waxba aan baranin yaa shaqaysyaa shaqaysan karta melihii iskool in la bartaa waa xaaraam hadda ogow nacam laakiin meesha aad diinkaaga adoo ilaalina haddaad doonto baro laakiin meel aadan diinkaaga ku ilaali karin hadday isku yimaadaan diinkaagii iyo iskoolka kee laga tegaana iskoolka in laga tago waa ninkaan sidaas diyaar u ahayn isaga laaayb marka waxa uu yidhi rakhasa licabdiraxmaan ibni cawf wazubayr wacalayhi jubbatun shaamiyatun famadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday waqasala wajhahu wejigiisiibuu dhaqay fadahaba yukhriju yadayhi wuxuu doonay inuu labadiisa gacmood soo bixiyo min kummayhi kumka uu ka soo bixiyo kumka meeshaas hore waa gacanta gacanta inuu ka bixiyo ayuu doonay wakaanaa waxay ahaayeen dayiqayni ciriiri bay ahaayeen labada kum fa akhrajahumaa wuxuu ka bixiyey min taxtu hoosuu ka bixiyey gacantiibuu siibtay yani xag kale ka siibtay farajahumaa min taxtu faghaslahumaa waa dhaqay wamasaxa bira'sihi wacalaa khufayhi maxalu shaahidka wacalayhi jubbatun taas baabu lxariiri fi lxarbi xariirtii xukunkeeda cadayn labisasha labisashadeeda xukunka ku soo aroora cadayntiisiibuu u baab yahay fi lxarbi dagaalka dhexdiisa qaala xadaana axmed bnu lmiqdaam qaala xadaana khalid bnu lxaari qaala xadaana saciidu huwa bnu abi caruuba can qataadata ana anasa xadaahum ana اnabiya salى اllahu alayh ali wasalam nebiga rakhasa licabdiraxmaan bni cawf ayuu u ruqseeyey wazubayr iyo zubayr bnu lcawaam fii qamiisin qamiis ayuu u ruqseeyey min xariirin xariir ah min xikatin liajli xikatin cadho ama isnadaamis dartiis kaanat bihimaa ku sugnayd iyaga xadiidkan markaas wuxuu tilmaamayaa sababka nebigu ugu ruqseeyey inay ahayd min xikatin ilaa mintaan hadda waa tacliiliyo tacliiliyo wa tacliilka macnaha oo watana de tacliilku waa min xikatin waa min ajli xikatin waaba nas ciladiibayba nas u tahay marka xukunkan ah ruksada ciladiisu waxaan jiradan waay waa cudurkan marka haddii cudurkii uu jirana dee waa labisan karaan haddii cudurka uunan jirinna rag waa inay xaaraan ka tahay laakiin bukhaari isagu wuxuu ku qeydayaa sida muuqanayso filxarbi marka haddaa filxarbi kuma qeydna sida badan culamada qaarna waxay yidhahdaan dagaalka in loo labistana waa bannaan tahay daruuradan in loo labistana waa bannaan tahay tirmidina macno wuxuu tarjumtay sida bukhaari oo kale ayuu isaga u tarjamay oo wuxuu yidhi baabu maa jaaa fii lubsi alxariiri fi lxarbi buu yidhi salafkuna waa isku khilaafeen wuxuu yihi waqad ikhtalafa asalafu fii libaasihi famanaca maalikun wa abuu xaniifata muطlaqan maalig abuu xaniifa ragga waaba ka manciyeen muطlaqan xariir inay labistaan wqaala shaaficiyu wa abuu yuusuf biاljawaazi lidaruurati shaafici iyo abuu yuusuf oo ardayga abuu xaniifahana waxay ku tageen daruura inay ku bannaan tahay waxaka bnu xabiib can ibni lmaajishuun annahu yustaxabu fi lxarbi ibnu maajishuunna wuxuu leeyahy dagaalka ee marka lagu jiro waaba sunna ayb wa qaala almuhallab libaasuhu fi lxarbi liirhaabi alcaduwi wa huwa midlu ruksati fi likhtiyaali fi lxarbi intaha isaga wuxuu yidhi sida dagaalka marka lagu jiro qofka yacnii inuu yani isqaadqaado waa la ogolyahay marka caadiga aad tahayna isqaadqaadka lama ogola ila marka xarbiga lagu jiro waa tii marka salamat bnul akwac waatuu yidhi khudha minii waana bnul akwac iga qabsuu yidhi warankan ina akwacaan ahay yidhi aniga waa faantamaan faanka marka dagaalka dhexdiisa waa la ogolyahay waa kii marka uu yidhi alyowmu yani alyowmu yowmu rudac nebigu waa tii uu yidhi ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib yacni sida loo ogolyahay isqaadqaadkaas oo kale loo ogolyahay waqtiga xarbiga ayaa xariirtana loo ogol yahay saasuu isaga u sheegay muhallab oo ka mid a shuraaxda bukhaariga ayb qaala xadaanaa abulwaliid qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can anasin xaa xadaanaa moxamed bnu sinaan wahuwa alcawaqiyu qaala xadaanaa hamaamu can qataadata can anasin radia allahu canhu ana cabdaraxmaan bna cawf wاzubayra shakow ilى اnabiy sal ly slam yacni alqamla injir ayay ka sheegteen faarkhasa lahumaa fi lxariiri xariirtii buu u ruqseeyey fara'aytuhu calayhimaa korkoodan ku arkay fii khazaatin dagaal iyagoo ku jira marka fii khazaatintan buu tarjamada ku salaynaa imaamu lbukhaari marka yani khaswada ama xarbigu xukunku cilama u noqonee jumhuurku say ku tageen xikadaa cila jirada meeshaan marka yacni lqamlana laba inay marna marna inay xiko sheegteen marna inay injir ka sheegteen waa dhici kartaa amase xikadaasi inuu u maleeyey raawiga booskeeda uu ku bedelay injir oo sidaa u maleeyey tashaabuhi wax ka dhexeeya darteed waa dhici kartaa iyadana sharax waxyaabahaas ku sheega qaala xadaanaa musadadu wahuwa bnu musarhad qaala xadaanaa yaxya can shucbata qaala ahbaranii qataadatu ana anasan xadaahum qaal rakhasa nabiyu sal l slam licabdiraxmaan bni cawf wazubayr bni alcawaam fii xariirin ayuu u rugsayey qaala xadaanii moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa gundarun qaala xadaanaa shucbatu qaala samictu qataadata can anas rakhasa aw rukhisa waa la rugseeyey lahumaa labadooda lixikatin bihimaa xariirtii baa loo rugseeyo xiko ama cadho ama isladaamis ku sugnaa baabu maa yudkaru fi sikiini baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu u baabaya yudkaru la sheegaayo fi sikiini midida qofku inuu midi qaadan karo qaala xadaanaa cabdulcasiiz bnu cabdillaahi oo midideeda faa'iidadeeda xarbiga dagaalka in loo qaato waxay keenaysaa shayga ugu dambeeyo lagu dagaalami karo haddii gacanta laysla galan haday rasaastii dhammaata waxay ay dhammaadaan baynaaddii iyo waxaasaa dad qofka uu ku dagaalgalaan qال xdثna cبdالعزيز بن cبداللahi qال xdثnي إbrahيم بن sعد عن بن شhهاaب عن جعفر بن cمr عن jعفر mxaa idin dhigan meeshaas عن جعفر بن cمر بن أمyة الضمري عن أbيه qاaل رأيت النبي sl اه عل سلم yأkل نبigan arkay oo cunayo min katifin garab ka cunayo xaggiisa yxtز minhaa oo goosanayo haganayo yani yaxtazu markaa uu goosanayo uma duciya ila salaati salaadaa loogu yeeray fasallaa waa tukaday walam yatawada ma weyse qaadan qaala xadaanaa abulyamaan qaala akhbaranaa shucaybun can izuhriyi wazaada faalqaa nebigu wuxuu tuuray assikiina mididiiba uu iska tuuray salaada u aali meeshaas waa maxalushaahid baabu maa qiila fii qitaali ruumi ruum dagaalkooda wixii laga yiri cadayntiisiibuu u baab yahay ayb ruum iyagu marka waxaa weeyaan waa min waladi cays bni isxaaqa bni ibraahim ayb awowgood baa waxaa la dhihi jiray rumani wuxuu yidhi marka nimankaa ruum dagaalkooda waxa ku soo arooray wixii laga yidhi caddayntoodiibuu u baab yahay qaala xadaa marka iyaga si gaara waxaa loogu sheegaya dagaalka ahlu kitaabka iyo waa ka culamada qaarkood waxay yidhaahdaan waa ka fadli badan yahay waana ka muhiimsan yahay kuwa markaa iyagu dadkaa iska mushrikiinta cawaanta iska qaala xadaanii isxaaqu bnu yaziid adimashqiyu qaala xadaanaa yaxya bnu xamzata qaala xadaanii thawru bnu yaziida can khaalid bni macdaan ana cumayra bna alswad alcansiya xadaahu anahu ataa cubaadata bna asaamit ayuu u yimid wahuwa naasilun isagoo mid degaaya fii saaxati ximsa xims magaalada la yidhaha yacni bannaankeeda ayb xims waa magaalo hadda suuriya ku taalo waagii hore marka waxay caasimad u ahaa jirtay ruum waa magaalada hiraqla wa hiraqlaa joogi jiray caasimadda ruumeyba ahaydba meeshaas hiraqla markii dambe islaamkaa ka qabsaday muslimiintaa ka eriyeen wuxuu degay qusqantiniya istanbul ayuu markaa haddana caasimad ka dhigtay taasna waa uga daba tagay waa looga daba tegay markaa iyadana marka way ka qaadeen xims marka waa meeshaas ayb waa magaalo weyn oo macruufoo suuriya ku taalla wa huwa naasilun isagoo a mid degaaya fii saaxati ximsa wa huwa fii binaa'in lahu dhismo isaga uu leeyahayna markaa uu ku dhex jiro wa macahu ummu xaraamna ay la socoto xaaskiisa qaala cumayrun cumayr waxau yidhi faxadatatnaa ummu xaraamin waxay noo sheegtay annahaa samicat inabiya sal l slam yaquul nebigoo dhahayay maqashay awalu jeyshin jeyshkii kan ugu horeeyo min ummatii ummaddayda ka mid ah yaqzuuna albaxra badday ku duulayaan yaqzuuna albaxra kuwaasoo badda ku duulayaan qad awjabuu ajarka waa waajibsadeen kuwaas ay qad facaluu ficlan wajaba lahum bihi wajabat lahum bihi bihi ljanna yacni camal jannada ay uwayacni u waajibiyo ama camal ay jannada ku waajibsadaan ayay la imaadeen macnaha marka ciidankaasna dabcan de wuxuu ahaa kii mucaawiye u ahaa qaalat ummu xaraam ummu xaraam waxay tiri qultu yaa rasuula allah ana fiihim waxaan ihi rasuulkii allow ana aniga fiihim kuwa dhexdooda miyaan ahaanayaa qaala anti fiihim waa ka mid tahay yuu adeeg marka mucaawiya waqtigiisii bay ahayd xilligii ama cumar ama xilligii cusmaan ayaa meeshaas marka uu galay jeeshu waxay ku tusay marka mucaawiye fadligiisa ile jeyshkaas nebigu ammaanay ayaa mucaawiya hogaamiyeba u ahaa marka fiihi fadlu mucaawiya radia allaahu canhu qaalat ummu xaraam waxay tiri uma qaala nabiyu sal l slam nebigu waxau yihi awalu jeyshin jeyshkan ugu horeeya min ummatii ummaddeyda ka mid a yaqzuuna kuwaasoo ku duulaya madiinata qaysar qaysar magaaladiisa maqfuurun lahum kuwa loo dembi dhaafay magaaladaas qaysarna marka tee waa qustantiniya waa mid haddi la sheegaa faqultu waxaan idhi buu yidhi ana fiihim yaa rasuula allah waxay tihi ani ma ka mid ahay kuwaas qaala laa buu yidhi maya adig ka mid matii iyada marka tii horeyba ku dhimatay jeyshkan dambe marka oo qustantiniya ku duulaayey marka ama bacdi ahlilcilmina waxay leeyiin waa xims xims laftirkeeda waayana waa la dhahay sidii ay ahaataba adi jeyshkaas xaggaas u duulay qustantiniya xaggeeda u duulayna waxaa weeyaan waxaa watay ama markaas muslimiinta madax waxaa u ahaa yaziid ibnu mucaawiya yaziid ibnu mucaawiyat bnu abi sufyaan ayaa madax waa sanadka konton iyo laba markuu ahaa meelahaasay ahayd sanata tnatayn iyo hamsiin meeshaasna marka culamada qaar waxay ka qaataan yaziid ibnu mucaawiya saddex qowla ku jirto shanigiisa isaga qaar ka mida dadku waxay yidhaahdaan waa faajir waa gaal kuwaa dhaho maca waxaas maca raafidada iyo kolley un dadka u dhow dhow iyo dad kale inay jiraanna waa dhici kartaa qolo marka adu meeshaas marka waa meel daranay la maraan qolana waxay yidhaahdaan aaday ammaantiisa iyo wanaagka sheegiisa ay ku talax tagaan nawaasibta iyo kuwaas qolana marka waa dhexdhexaystaanoo waxay yidhaahdaan muslin u ahaa madaxdaas muslimiinta unbuu ka mid ahaa xukunkiisana anagu waxba maku sheegaynin oo yacnii waxay leeyihiin waxyaabahanay u cuskanayaan dhinac marka laga fiiriya ninka xumaan waa sameeyey xumaan badan waa waa wuu sameeyey dhinac kale marka laga fiiriyana jeyshkan qustandiniye furanayo isagaa amiir u ah oo hogaaminayo iyadana nebiga de wuxuu leeyahay maqfuurun lahum uu ku sheegayaa marka waa inaan marka waxba lagu talax tegin oo layska daayaan ayb wuxuu yidhi muhallab fii hada alxadiidi manqabat limucaawiya liannahu awalu man gaza albaxra wamanqabat liwaladihi yaziid liannahu awalu man gaza madiinata qaysar وتcqبh بن tin وبن المنyر بma xaصlhu أنhu la yلزم min dخuلihi في ذlika الcmuم أnlا ykrجa bdliil khاaص إid laa ykتلف أهل الcلم أنa qwlh sl sلم مغfur lahm maشhروط بأn ykunuu min أhلi المغfiraةi xatى low اrtada waaxid miman غaزاha bعda ذlika lam ydkل fي ذlika الcmuم اتifاقا fdla عlى أن الmurاada مغfur liman wujida شharط المغfiraةi fiihi minhu ninkii laga helo harigii mغfirada saasaa lagu xiraa macnahaasna macnaha hadda iska toosan baabu qitaali ilyahuudi yahuud dagaalkooda xukunka ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadaanaa isxaaqu bnu muxamed alfarawiy isxaaqu bnu muxamed alfarwi saduuqun kufa fasaara xifduhu akhraja xadiidahu albukhaariy watirmidiy wabnu maaja qala xadaثna maliku can naaficin can cabdاllahi bni cumar radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sal ly slm qaal tuqaatiluuna alyahuuda yahuud ayaad la dagaalamaysaan xataa yakhtabi'a axadahum ilaa midkood xataa yakhtabi'a axaduhum midkood ilaa uu isku qariyo waraa'a alxajari dhagaxa gadaashiisa fayaquulu wuxuu dhahayaa yaa cabdallaahi dhagaxi baa dhahaya haadaa yahuudiyun kan waa yahuudi waraa'ii gadaasheyda iyou ahaaday faqtulhu dil qaala xadaثna isxaaq bnu ibraahim qaala akhbarana jariiru can cumaarata bni اlqacqaac can abi zurcata wahuwa abu zurcata bni camri bni jariir bni cabdillahi اlbajali can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illahi sal l slama qaal laa taquumu saacatu saacadda ma qumayso xataa tuqaatilu lyahuuda ilaa aad yahuud la dagaalantaan xataa yaquula alxajaru ilaa dhagaxu uu yidhaahdo waraa'ahu gadaashiisa alyahuudiyu ou yahay dhagaxa gadaashiisa uu yahuudigu yahay ilaa uu ka yidhaahdo yaa muslimu muslimow haadaa yahuudiyun kan waa yahuudi waraa'ii gadaasheyda ayuu ahaaday faqtulhu dil xadiidku marka wuxuu ka hadlayaa waxa waqti soo socda wax dhici doono ayuu nebigu sheegayaa ayb ayb oo yahuud yahuudda iyo muslimiintu marka dagaal weyn inay dagaalami doonaan oo yahuuddu marka ay gelayaan meel kastoo ay galaan ay sheegayaan marka geedaha iyo dhagxaanta iyo ay sheegayaan marka laga reebo hal geed oo nebigu uu yidhi qarqad geed la yidhaahdo ma sheegayo isaganayb waana axaadiid hadda bukhaari iyo ku suganoo saxiix ah waana aafada zamankan jirta dadaa marka axaadiidtan iyo la sheega waxay leeyihiin waxaas waa iska barbogaanda carab wada waayay leeyihiin marka waxbaa isku dhex qaldamay aada u tiro badan oo muddo dheer soo qaldamayen qofku marka cudurdaar kuma yeelo karo isagoo og in nebigu waxaan uu yidhi oo nebigaa leh la leeyahay bukhaari iyo muslim ay ku taallaa la dhahayo male midda kale difaac kastoo yahuud hadda la difaaca fii aakhiri madaaf inaysan waxba u taraynin oo geedihii iyo dhagaxdii xataa inay sheegayaan ninkii marka yahuud difaaceeda naftiisa iyo maalkiisa ku bixinayo islaamnimana haddana markaa uu sheegayo asaga leewahay meesha islaamnimadu ay u taalla asaga isagaa og ninkaasniyo qofka marka islaamnimadii marka siin karo lanna ilaahay yahuud markuu ka hadlayo wuxuu leeyahay wlaa tazaalu taطalicu calىa khaa'inatin minhum ila qaliila minhum mar kale ilaahay wuxuu leeyahay wayascauna fi lardi fasaada wallahu laa yuxibu lmufsidiin fasaadkooda miyaa qarsoon markama qarsanlaakiin dadkiibaa waxay noqdeen dad adduunyada ka hormarinayo ictiqaadkooda marka adiga caqiidadaada haddaad ku gadato laba beri iyo shan beri ama dhowr sano haddaad ku iibsato waa laba beri iyo waxyar sidaasuu marka dhaha xadiidku wuxuu yidhi ibnu xajar waxaa laga qaadanaya wafiihi ishaaratun ilaa baqaa'i diini اlislaam diinta islaamku inay baaqi noqonayso ilaa an yanzila ciisa calayhi salaam ilaa nabi ciise uu kasoo degay diinta islaamka baaqi bay ahaaneen bishaara ku sugan fainahu aladii yuqaatilu dajaal maxaa yeelay nabi ciise waa kan dajaal la dagaalamayo muslimiinta macooda uu la dagaalgelaya weliba wayastasilu lyahuuda aladiina hum tabacu dajaal calaa maa warada min ariiqin ukhra wouna jarayaa oo waa sal goynayaa maxaa yeeley yahuuddu waa dajaal atbaacdiisa nebigu waa ka yidhi toddobaatan kun oo yahuuda ayaa asbahaan min yahuudi asbahaan ayaa dajaal raaci doonaanuu yidhi macahum dayaanisatu iyagoo weliba dharkii culimmadooda wataan marka toddobaatan kun oo culimmadii yahuud ah marka ay dajaal daba ordaan dadkaas maa fasaadku yaryahay iyo niyad xumo iyo diin xumo miyaa marka yacni maa ku yarna qofku marka hadduu yidhaha muslimkaba iyagaa ka fiican waa ku gaalooba iyada laftirkeeda leanna nina muslim waaye leedahay haddana ninkaas yahuudiga yani yahuudnimadana ilaahay iyo rasuulkiisu saa ay uga waramayaan haddaad tidhaahdid muslimiinta iyo yahuudda yahuuddaa fiican haddaad tidhaahdid khatar waay marka leanna ninka gaalada madaahibtooda saxiixiyo naaqid min nawaaqid aliimaan suuqaana maar walba laga maqla baabu qitaali turki turkiga dagaalkooda xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baab yahay turki marka waxaa laga wadaa nimankan marka dadkan indho yarta ah dad indho yaryar oo yacnii wejigoodu uu yacnii koobaab uu koobaabisan yahay uu ballaaran yahay kuwaas marka tilmaamaha xadiidka uu sheegi doono dad leh ayaa turki la yidhaha sideedana kitaabada markaad ku aragto turki turkigu kuwaan hadda annaga turkiga loo yaqaano maaha ayb kuwaan marka arman iyo wax isku dardaran waay laakiin kuwa marka kitaabada haddaa ku aragta marka turki iyo waa dadkan marka indha yarka weyaan oo hadda waxaa isbedelay magacy magacyadiibaa isbedelay marka turkigu ha u qaadanin kuwaan inay yihiin kuwaan hadda iyo tilmaanta xadiidku sheega ma isdaboolaya ma isdaboolaya soo maarka qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa qaala xadaanaa abunucmaan wahuwa moxamed bnu lfadl asaduusi qaala xadaanaa jariir bnu xaasim qaala samictu alxasana yaquulu xadaanaa camru bnu taglib qaala qaala nabiyu sal l slam ina min ashraadi saacati saacadda calaamadaheeda waxaa ka mid ah an tuqaatiluu qowman qolo inaad la dagaalantaan yantaciluuna kaba gashado nicaala shacari kaba markaasi dhogor ka samaysan kaba markaa dhogor laga sameeyey dad lebisto oo gashto yaad la dagaali doontaan oo ina min ashraadi saacati waxaa ka mid ah an tuqaatiluu qowman inaad la dagaalantaan qolo ciraada alwujuuhi kuwaasoo wejiyadoodu ay ballaaran yihiin kaanna wujuuhahum wejiyadooda waxaad moodaan almijaanu nuunkum idin shidaan almijaanu gaashaan oo kale mijaan waa jamcu mijanna waana gaashaanka gaashaanka marka maxaa loogu shabahay gaashaanku waa wareegsan yihiin waa wareegsan yihiin soo ma garanin maxaa idinkugu xiga ka bacdi almuaraqatu mase almuaraqatu buu dhig almuطraqatu oo markaas yacni la fidiyey muطraqa waxay tahay birta marka bir kale lagu kor garaaco ee lagu fidiyaa la yidhah dad marka wejigoodu ballaaran yahay ood moodaysid gaashaan la fidiyey oo yacni shay kale lagu kor fidiyey maqaarkii oo maqaar kale lagu kor fidiyey oo kale qaala marka riwaayadka qaarna waxay leeyihiin sikaaru lacyun iyo waxaasay ku sheegayaan qala xadaanii saciid bnu muxamed wahuwa aljarmiyu alkuufiyu saduuqun rumiya bاtashayuc akhraja xadiidahu albukhaariyu muslim abu daawuud wbnu maaja abu daawuud wtirmidiy qaala xadaanaa yacquubu qaala xadaanaa abi can saalixin can ilacraj qaala qaala abuu hurayrata radia allahu canhu qaala rasuulu lah sal slam laa taquumu saacatu xataa tuqaatilu turka sigaara alacyuni indhahooda kuwa ay markaa yaryar yihiin xumra alwujuuhi wejiyo gedgaduudan dulfa alunuufi sankoodu markaasi uu siman yahay khaaabi wuxuu yidhi san gaaban sanka dherer iyo gaabnaan uu leeyahay soo maha san gaaban iyaga markatilmaantan marka waxaa iska leh hadda turkigan ma ahan oo aasiyal wustaa dego ama yurubtan degan ma ahan dulfa alunuufi sankoodu uu gaagaaban yahay ama uu siman yahay malaasan yahay kaana wujuuhahum wejiyadooda almijaanu almuطraqatu yaad moodeysaa walaa taquumu saacatu saacadda ma qumayso ma dhacayso xataa tuqaatiluu qowman ilaa aad kala dagaashaan qolo nicaaluhum shacaru kabahoodu uu yahay tin dhogor ay yihiin sida ka muuqata marka xadiidkan iyo kii hore dadkan kabahoodu ay dhogorta yihiin iyo dadkan turkiga la leeyahay waa kala bedelan yihiin laba qoloo kala gaara inay yihiin sidaasaa ka muuqato marka wuxuu leeyahy ibnu xajar hada alxadiidu aladii bacdahu daahiru fi ana aladiina yantaciluuna shacara gayru turk waqad waqaca lilismaaciiliyi min طariiqi moxamed bni cabaad qaala balaganii ana asxaaba baabak kaanat nicaaluhum shacr qoladaasaa kabahoodu waxay dhogor dhogortay kaba ka dhigan jireen qultu baabak bimuwaxadatayni maftuuxatayni waakhiruhu kaafun yuqaalu lahu alkhurmiy bidami اlmucjamati watashdiidi اraa almaftuux khuramiy wa kaana min aa'ifatin min azanaadiqati aaifa zanaadiqada ka mid ay ahaayeen istabaaxu lmuxaramaat muxaramaadka ay bannaysteen waqaamat lahum shawkatun kabiiratun fii ayaami alma'muun waqhtigii ma'muun ayay xoog yeesheen wagalabuu calaa kaiirin min bilaadi alcajam bilaadi alcajam meelo badan oo ka mid ay qabsadeen ka tabaristaan wariy ray ray ray waa dahraan dahraantan hadda iiraan caasimadda u ah ayaa ray la dhihi jira qofkeedana waxaa loo nisbeeyaa markaa nisbadiisa waxay noqonaya raasiyun calaa kayri اlqiyaas raasiyun fulaan araasi iyo abuu xaatim abuu zurcat araasi waxaas markaad maqlaysid marka nisbatan ilaa ray waay rayna waa tahraan culamada marka saasay dheheen ayb meelahaasay qabsadeen ilaa an qutila baabak almadkuur ilaa ninkaa la dilay fii ayaami almuctasimaa la dilay marka meelahaas marka laba qoloo kala gedisan inay yihiin baa un muuqanayso wbilahi towfiiq sal alla wslam ala nabina mxamed